bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiifayla ka dhowaada qodobada warkan hameenamaa geeko oo caalamka switzerland ku xusi maalinta xuriyadda saxaafadda adduunka ee sadiidameeya wasiirka warfaafinta soomaali weyba uus hambalika eedan munaasabadan maalinta xuriyadda saxaafadan daraya dhammaan wariyaalka soomaaliyeed madaxweynaha soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo weyba uusigeeka safar ka seeday dalka etoobiya axmed ducaale geele xaafiye weyba uu isaga guulaysay doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka galmudug kureed markii geeka doorasho ku dhiiday cadaada beel caalamku iyo weybayaa wara ku saartay doorashada galmuduga akhbaaraadka banaanka dhugun sidyaal weybaa ku mid ah waaxda cadaalada ee dalka maraykanka iyo weybaay go-aansadeen antiyo dacwadaha ka ogeyn lama askari coodaange iyo weliba siyada ka dhamatay bamla ka qarxay ciidamada gaashaanbuurta neeta
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidayaal hamiin fayla hamiinnimo arbaa'i oo khamiisnaha gala hayta taaragtan iyo ka ee danta sadiida bilo shanaad sanadka lamada kuntum iyo toddobada ka dhowaada warkii oo bisanga munaasabada ka weynaya ayay xuska xoriyadda saxaafadda adduunka sadiida meeya geeka laga xusi meelo badan oo soomaaliya ku midata magaalada baydhabo oo xaran kumeel gaaran ee maamulka koonfur galbeedyo ku mida meelo geeka sidubeelna ka xusi warbixin arrintaas ku saabsan way baneenhaye wariyaagan cabdulaahi nuur aadan jecelowa saddexda mey maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sideedii ayay ahayd markii golaha ammaanka shir loo dhan yahay ay ku ansixiyeen in saddexda mey ay ahaato maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waxaa magaalada baydhabo ee gobolka baay lagu qabtay xaflad ay soo qabanqaabisay ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj iyadoona ay ka soo qayb galeen xafladdani suxufiyiinta ka howlgasha koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna kuwa magaalada baydhabo xafladdaasi waxaa hadallo kooban ka soo jeediyey oo ka hadlay maalintani waxa ay tahay khabiir saxaafadeed mukhtaar sheekh aadan dalmar maanta oo kale waxa ay ku beegan tahay maalinta lagu magacaabo saddexda mey oo ah maalinta xorriyadda saxaafadda adduunyada oo dacanada kala duwan ee adduunyada maanta ay ka socoto xaflado waaweyn oo noocan oo kale kuwaasoo loogu dabaaldegaayo maanta laakiin siday ku timid waayo markuu sanadku ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sideedii waxaa jiray shir loo dhan yahay oo ay isugu yimaadeen dhammaan jimciyadaha quumaha ka dhexaysa kaasoo lagu soo saaray waxa la yidhahdo international human declaration waxaa jiray marka qodob ka sagaali tobnaad oo article ka mid ahaa markaas meel la sii dhigay oo ahaa in ay saxaafaddana qayb ka noqoto waxyaabaha loo baahan yahay markaas inay helaan xorriyatul qowl aada u fara badan maadaama uu jiray waqtigaasi dagaallo fara badan iyo hujuum loo geysanayo bini aadamka qaybihiisa kala duwan muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj waxa uu ku dheeraaday howlihii adkaa ee laga soo maray unkidda warbaahinta gobolka ee maanta joogta heer wanaagsan
sababihii aan nosoj aan usoo aasaasnay oo orodka badan u galnay oo muddo laba kun ku dhow meel xaalkeedu u yahay sidaaji iyo ilaah iyo tiim la mid ah aan hawshan ka soo kicinay ujeeddada aynu ka lahayn waxay ahayd in maanta oo kale baydhabo awood u yeelno inaan ku xusno in wariyaasha koonfur galbeed ay qabaan ay yeeshaan awood la mid ah waxyaaba camar ka dhacayo inay baydhabona lagu qaban karo marka yoolka aan ku soconay waxay ahayd in maanta oo kale markii muqdisho ay xaflad ka soo muuqato baydhabana ay ka muuqato halkan ama halkan ama baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka wariyaasha lagu ilaaliyo ama dhibaato loogu geyso intadan maamulka uu jiro labada sano iyo dhowrka bilood ah wariye la xiray ama wariye la dhibaateeyey ama xitaa daawuriyo loo caqliguleeyey ama xitaa in loo wacay oo la yidhi waxaasaa samaysay ama waxaasaa qalad ku samaysay haddaan runta ku sheegno gebagabadii waxaa xafladda soo xiray wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed xasan cabdi maxamed isagoo ugu hambaliyeeyey wariyaasha munaasabadda maalinta saxaafadda adduunka ee saddexda meey magaalada baydhabo lagu xusay maalintan hase yeeshee maanta waxaan malaynayaa xoogaa inay ka yara duwan tahay oo markii ugu horreysay ee wariyaasha soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed soomaaliya iyagoo guddoomiye ku-xigeen kale dhulka socodsiinta soomaaliyeed ay si wada jira ay u tusaan farxaddaas waxaan malaynayaa barbadba ma tusi jirin markaan helay hoggaan matala dadkan reer koonfur galbeed soomaaliya dhinaca wariya saxaafaddu adiyada waxaa la tilmaamaa marka laga hadlayo dagaalka jira ama qaabka la isu weeraro saxaafadu inay tahay waqtigan qarniga maanta la jooga ubka ugu casaysan una fudud ee adduunyada la isu weeraro waxaan ognahay waxaa burburay soomaaliya dowladnimadeedii muddooyin kow iyo labaatanka sana ahayd toddoba iyo labaatanka sana dhigaaday
waa markii u horreysay oo xaflad caynkan ah oo ay soo qabanqaabiso nosage oo gacan ka helaysaa unsom lagu xuso maalintani laguna qabto magaalada baydhabo dhinaga kalena dowladda federaalka soomaaliya weybaye saxaafadan ka hambaliyaytay maalintan caalamiga ee xoriyadda hadalka iyo fikirka wasiirka warfaafinta ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer ilisow oo la hadlay oo ku hadlay munaasabadda maalinta xoriyadda yeeweyba usi sheegay anti soomaaliya diyaarangeta dhiirigelinta xoriyadda hadalka injineer ilisow iyo eri saxufiyiinta soomaaliyeed way buwageesiyaal nafti un huraayeen maalin walba horumarka dalka i deersiyo ku wararka xaqiiqda eh ee bulshada dalkan wayba ku jira warbaahino mada bannaan oo kaalimiinka leh wacyigelinta bulshada ee inti dadkayo helan macluumaadyo un baahanyenga sidaasna way beeray wasiirka warfaafinta ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer ilisowa wasaaradda warfaafinta iyo weybaye injineer ilisow iyo weyba uusa sheegay antiyo marwelbayo iyo garab surunyin dhammaan waryaalka soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo geeka safar weyba uusan ka bahay magaalada ardisabab ee dalka etoobiya booqashadan weybaye ta booqashadii ka horeytay ee madaxweyne farmaajo sakaseeda dalka etoobiya tan ii markii landooradii xilka madaxtinimo ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo booqashadan usakasaadii caasimada etoobiya ardisababo laga sheegay intii ee tacasumaad usa ku heli madaxda etoobiya tan ii markii usa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xilka madaxtinimo lagu reegay yoweyba aqabada yoweyba la sheegahaya intii xiriirkan dhexeeya soomaaliya etoobiya usa gaabiska kooye axmed ducaale geyle xaafiye ka guuleysadii doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka galmudug kureed markii wareegii labaad uu saheli codo dirayeen qontaya farcooda mastar xaafiye ka guuleysadii iyo ka guuleysadii axmed shariif cali hilowle oo heli sadaya farcooda wareegii labaad ee doorashada doorashadan yahay tito xiise lahayd way bana muuqatay intii musharax xaaf uu sahaye musharax haganka taageersiga badanaaye guddiga doorashada iyo ka dhawaaqaya natiijada codadka doorashada way bana iyo hoolka doorashada kudhidi ku bilowday dabaaldega isacab taageeralalanka mujayi musharax ka guuleysadii axmed ducaale geele xaaf madaxweyne axmed ducaale geele xaaf iyonaga madaxweynaganka da-da weyn madaxda maamul goboleedyada dalka weyban usa hore usa horehangnaday xildhibaan ku tirsan baarlamaanadii hore weyban uusaya ganacsada caanka ee guda dalka soomaaliya dhinaga kalena beelo caalamka iyo waraa ku saartay doorashada madaxtinimo dowlad goboleedka galmudug ee geeka kadhiidi magaalada cadaada beelo caalamka iyo galmudug ku dalbatay antiya ku shaqayta reedan haliisyowka saasoo kale weeshagday beelo caalamka antiya subyin inkanii jabsanta burburka kooyi wadahadaladii galmudug iyo halisunan dareere wararaa kubaya beelo caalamka iyo lakabalame iyo laka ballan qaada intiyo diyaaran ayeen antiyo fududeeyeen wadahadalada reedan haliisyowka ee lanfurawa galmudug iyo ahlusunna wayba saasoo kalan ka baaqana anti reedland bilow wadahadalada galmudug iyo halisunnaa taasoo dhadhexaad iyo kunagadaasa dowladda federaalka soomaaliya meelo warkaasi uu kooyahay dhugunsidyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waaxda cadaalada ee dalka maraykanka ee go-aansatantiya dacwadanka ogda lama askari oo cadaan e oo toogasho ka dileen qof madoobe oo ka sugnayay gobol losani hagaagii hora muuqaal la kadoobi dhacdadan iyo muujaaye lamada askari oo dhulka socdeen la sheegay intii qof madow ee rasaas ku fureen arrintan waybaa la sheegay intii sababtay mudaharaadii toddobaadyadin ku dareeri oo dhiyaaye warka ku saabsan go-aanka iyo lahabandhigii warbaahino guda maraykanka ku hor antii lanku wargelin duqa magaalada iyo qoysaska qofkan dadkii laku dili qofkan madowga ee iyo markiiba bilaabeen antiyu ha ka aruuraan banaanka dukaankii uuse dilka ku dhici anka dambayntiina dhugun sidyaala weerar wala qaraxo u lan adeegsaday oo laga qaadi kolanyiyo layin howlgalka gaashaanbuurta neete ee ab ee afghanistan yaanka yaraan siyeed qofa ka dili magaalada kaabul sidii oo sheegahayeen saraakiila dhammaan dadkaasi shacab yahaayeen afhayeen hadali dowladda ayaa sheegeen ti oo dhaawacmeen labaatan shan qof oo kale oo ku midayiin sida askari oo maraykan ee weerarkan laga bartilmaamay sidii baabuurta militariyadhi iyo kudhii agagaarka safaaradda maraykanka intii laka gudi jaray saacaddii hore ee mashquulka badanaydee kooxda iska magacaawi dowladda islaamiga ayay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan qaraxganye dabadareeri hanjabaad iyo taalibaan ha gudbiyeen ooyo ka sheegan antiyo bartilmaamay sida doonaan ciidamada ajaaniibta ee kolonyada ka moodayeen lama ku mid ee baabuurta la bartilmaamay sidii haan kale oo wadeen oo wada maraay jidka iyo dhammaantiyo wada burbureen sidaasna wayba ku warantay wakaalada wararka ee maraykanka warkii isin kula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana antanin keginta warkan kalamadar eedanku kulmaana sidaasiyo ammaano allah